ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye rabbi ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal maalmaha talaadada iyo jimcaha waxaad dhegaysataan barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo aynu ku soo qaadano su-aalo caafimaad oo dhegaystayaasha idaacadda irgo iyo weliba kuwa nagala socda baraha bulshada ay ku weydiiyaan dhakhaatiir kala duwan oo ku sugan dalka gudihiisa dadkana dhegaysta ayaa nagala soo xidhiiraha telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban barnaamijka toddobaadkan waxaa laga soo diyaariyey magaalada hargeysa waxaa soo jeedinaya ilyaas cabdi cali
kulanti wacan dhegaystae kusoo dhawow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo dhegaystayaasha ku xidhan idaacadda ergo ay ku soo weydiiyaan dhakhtarka su-aalaha ama xanuunnada ay ka cabanayaan barnaamijka waxaa maanta inagala qaybgalaya oo ka jawaabaya su-aalaha ay dadku soo weydiiyaan doctor cabdiraxmaan daahir aadan oo ah dhakhtar guud oo ka howlgala cisbitaalka hargeysa doctor kusoo dhawow barnaamijka dhakhtarka raadiyaha ergo aad baad umahadsan tahay waana soo dhaweynaya aad iyo aad baad umahadsan haddii aanu godagalno barnaamijkeena dhegeystaha ugu horreeya adigoo magacaaga ku bilaabaya su-aasha dhakhtarka aad weydiinayso
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacooda cabdicaziiz al xamdulah jeesmin magaw xanuunsaha dhakhtarka deegaanka dhakhtarka weydiyahay magaw cajis fara badan aan dareemayaa magaw ma socon karo noo xanuun fara badan magaw dhiig fara badan xagga habsooyaa bismi illaahi raxmaani raxiim waa mahadsan yahay cabdicasiis oo kismaayo kasoo hadlayaa tala guud baan gudbin lahaa oo dhakhaatiirtu siday wax u daweeyaan ah kow dhakhaatiirtu marka ay wax daweynayaan horta halkan tala unbaa la marin karaa laakiin dawo lama marin karo qofka dawada noocaas qaada lama odhan karo saddex habay dhakhaatiirtu guud ahaan si ay dadku uga faa-idaan wax u daweeyaan qofku intuu dhakhtarka hor fadhiisto in la arko oo la wareysto dhakhtarku inuu arko halka uu qofku ka cabanayo dhakhtarku inuu shaybaad u diro ama sawir haata ama dhiig laga qaado saddexdaasoo la isu geeyey waxa ka soo baxa ayay dhakhaatiirtu wax ku daweeyaan marka cabdicasiis soo kismaayo jooga taladaynu siinaynaa waxa weeye calaamadaha aad sheeganayso ama sumadaha aad sheegayso xanuuman badan baa yeelan kara sumada waxyaabo badan oo xanuunaa keeni kara dhiig la-aan baa keeni karta qanjirka luqunta xaggeeda hore ku yaalle tayroorka loo yaqaano shaqada yareeyaa keeni kara xanuuno xagga maskaxda oo qulubka la yidhaahdo soomaalidu taqaanaa keeni kara talada aynu markaa siinaynaa waxa weeye inuu goob caafimaad tago dhakhtar u tago la fadhiisto uga waramo siday ku bilaabmeen warbixin dheer baa loo baahan yahay isla markaana markaa wixii ku haboon halkaasaa laga siin doonaa marka taladaasaynu siinayna marka halkan waxaynu ka gudbin karnaa waa talo laakiin dawa heblaayo qaado ma odhan karno
haddii aynu intaasi kaga nimaadno su-aasha dhakhtarka dhegeystaha labaad adigoo magacaaga ku bilaabay
asalaamu calaykum walaal waxaan idinka rabaa cudurada ku dhac caruurta yariis oo korkooda ka go-ayo waxay lagu daweynayo balcasar in isisikaa rabaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
su-aashaasi kuwii hore unbay raacaysaa maadaama uu maqaarka ka cabanayo ninkaasi caruurtiisii ku dhacay maqaarkuna waa la midoo xanuuno badan baa ku dhaca isnadaamiska ayaa soomaalida ugu badan oo xagga nadaafadda laga qaadaa qaar kaloo badanna way jiri karaan maadaama aynaan inagu qofkii arkaynin oo aynaan arag sidoo kale taladaynu siinaynaa waxa weeye in dhakhtar maqaarkii uu arko kadibna markii la arko waayo sumadan iyadana maqaarka xanuuno badan baa goygoyn kara isnadaamiskaa ka mida xasaasiyadda ka mida qaar kaloo fara badan baa jira markaa marka la arko ee caruurtii la eego waxa uu yahay ee isha loola tago ee gacanta loola tago baa la odhan karaa waxaas weeye waxaana lagu daweynaya markaa waxaynu taladan siinaa waxa weye ninkaa walaalkeena goob caafimaad gee dhakhtaru gee dhakhtar maqaarka ha arko hasaynu yeelayna insha allah
dhegeystaha saddexaad adigoo ka faa'iidaysanaya kulanka dictoorka maxaad weydiin lahayd raadio ergo waxaan weydiinayaa madax xanuunka badan maxaa daawo ah dhakhtarka iyo
bismi illahi raxmaan iraxiim waa sidaynu sheegaynay halkii horen waynu xusnay halkan imika dawo kuma tilmaami karo laakiin talun baynu bixinaynaa madax xanuunku waa sumad amba calaamad sheegaysa inuu meesha xanuun ku jiro marka xanuunkii inantaa haye garan mayno laakiin inantii calaamad bay inoo sheeganaysaa calaamaddii maxaa keenay kama jawaabi kara imika marka waxay u baahan tahay in la raadiyo wixii keenay madax xanuunka waxyaabo fara badan baa keeni kara waa calaamad ama waa cabasho uu qofku le waa calaamad ku tilmaamaysa inay wax ka dambeeyaan marka waxaa la raadinaya wixii ka dambeeyey wixii inantaa ku keenay marka la helo wixii keenay ee jawa ayaa la- dawada la siin karaa marka inantaa waxaynu leenahay iyada sidaynu waa taladii hore aynu bixinay uno ha la baadho marka baadhitaan lagu sameeyo ee wixii keenay la ogaado unbaa dawana la siin karaa waanu fara badan yahay madax xanuunka dhan jaf baa jiro oo dadka muddo la noolaadanoo isagoo dawan lahayn qaar deeqadu keentaa jira qaar xanuuno kale keenaana way jiraan markaa sababtaa la raadinaya markaasaa dawada la siinaya qofka dhegeystaha afraad maxaad weydiinaya dhakhtarka raadiyaha asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa jireyn ina saara xaraysaga magaalada caabud waa waxaan salaamayaa raadio ergo ganaanka daadi waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo damboorka waxyaalaha keenaya
waa su-aal wanaagsan samboorku waxa weeyaan soomaalidu siyaabo badan bay u taqaanaa waaba kuwan iska sambooriyo oo san- sanka wax iska geliya dacarta geliya ama fartay qaar geliyaan laakiin samboorku waa xasaasiyad ama waxaa loo afka qalad loo yaqaano allergic marka allergigaasina xilliyuu leeyahay dadka waxbaa ku kiciya dhaskaa kiciya een, bey-adu isla bedelaa doogaa kiciya meela dhaskaa kiciya waxyaabo badan baa qofka ku kicin kara marka waxa xasaasiyadda samboorku waa xasaasiyaduune waxa ku kicinayo qofku iska ilaalinaya intiisa badanna dawo ma laha waxyaabo yaryar oo qofka ka yarkaxaya way jiraan dawaynsanka lagu shubaa jira qaar la liqaa way jiraan laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye inuu iska ilaaliyo qofku waxa ku kicinaya laakiin dawo ma laha sidiisa caadiga marka xiliyada jiilaalkii oo kalena uu ku badan yahay xagaagii oo kale markay dhirtu ubaxa yeelatuu badan yahay marka xiliyadaasaa la dareemaa laakiin waxa kicinaya waxa weyaan dhaska iyo dhirta marka dawo sidaasoo ma lahayn laakiin waxa uu kule unba qofku iska ilaaliya
dhegeystayaal intaas waxaa inoogu dhan barnaamijkii dhakhtarka raadiyaha oo dhegeystayaasha ergo ku xidhan ay kusoo weydiiyaan dhakhtarka su-aalo la xidhiidha xanuunada ay ka cabanayaan barnaamijka waxaa maanta ay nagala qaybgalaya oo ka jawaabayay weydiimaha ay dadku soo weydiiyaan doctor cabdiraxmaan daahir aadan oo ka howlgala cisbitaalka guud ee magaalada hargeysa islamarkaana ah dhakhtar guud waxaa idinla socodsiinaya anigoo eliyaas cabdi caliya tan iyo intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allaha yow ha yeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa